beeralayda deegaanada baacad iyo qooqane ee waqooyiga magaalada beledweyne ayaa dib u bilaabay tacabka beerahooda kadib markii ay ka baxday fatahaddii webiga shabeelle beeralaydan ayaa markii hore waxaa saameeyey fatahadda oo webiga shabeelle ka geystay waqooyiga magaalada beledweyne taasi oo khasaaro u geysatay daragyadii ay horey u tacbadeen qaar ka mid a beeralayda deegaanada baacad iyo qooqane oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay tacabka ay dib u bilaabeen waa beeraha u dhexeeyo bacaad iyo qooqane laakiin waxay ku magacaaban yihiin qooqane beerihii qooqane ayaan joognaa biyobaxdii ayaan dhaweyd beerahan waa tasaan waa soo gashay sida caadigaaba markii biyobaxadu laabatay waxaan ku guda jirnaa tabaca beeraha beeraha waad aragtaan xagga beeraha ku taal tu kale waa tanaa tu kale caga faafali xagga ilaa tuulada dalaggu waa isdaba yaallaa raggu inay shaqaystaan diyaaru yihiin soo dhawaada hadda sida ujeedaan beertaan hadda shaqaaluhu ku jiro waxaa lagu dhigaa batiiq iyo boor beerta xaggaa waxaa ku yaalla qare ta kaloo geeskaas waxaa ku yaalla waa masago xagga midda kaloo cagafta ku jirto ayadana qare iyo batiiqa lagu dhigaa xagga masagaa lagu abuuray susintii waa ka xagaysaa dalag ayuu nuuc waxaan la dhigin ma lahan beeruhu siday u badan yihiin hadda intaan yaroo taaggaa oo intana bacaad u gasho intana qooqane u gasho oo waddada xiriiriso bacaad iyo qooqane dhankeeda galbeedka ah biyuhu gib ahaanba waa ka baxeen wixii dhanka bari ka jiro weli waa biyeysan waa arki kartaa waa kaba biyeysan qof walba waxaa layidhi qodala taagtiisa oga tagtaa layidhi qof waa iska miigeysanaya beertu qof cagafuu ku fulanaya qof hadduu su-aalla kuu diidan waaba qof kaleetuu la kaashanaya oo la falaa marka qof walba si isku maaray karo ku maareeya beeruhu marka hadda ujeedin beertaan waa la abuurayaa aniga hadda galleeyaan soo abuuray oo hadda beertaanna waa la abuurayaa marka beeruhu wallaahi haba naga gooyaan biyobaxade haddana kama nasanno oo shaqadii waa wadnaa beeruhu biyobaxada waa ka dhammaatay qayb yaroo hadda koro ma oggiya hoosoo dhan waa ka dhammaadeen qooqan iyo bacaad laba dhexdooda beeruhu hadda waa la falayaa waa la wadaa shaqada waa la wadaa armaya arlama dhaafi karo waxaan ku noolna beerahaasaan ku noolnahayba mar wal wakhti walba waa idii fakaraanaan taaganna wakhti ay faktaanba marka fataadaanna ilaaha keenay beeralayda gobolka hiiraan ayaa sanad kasta khasaare kala kulmo fatahadda oo webiga shabeelle ka geysto magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada